فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa habeennimo khamiisa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa dagaal lagu kala baxay oo maanta ka dhacay degmada masaajid caligaduud ama towfiiq ee gobolka shabeellaha dhexe xogtii ugu dambeysay ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan madaafiic lagu garaacay saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka xaaji cali halkaasoo ay gaareen qaar ka mida ciidamadii maanta ku jabay dagaalkii caligaduud xogtaasna barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan inshaa allah dhegaystayaal barnaamijka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan madaxweynaha dowladda federaalk oo maanta lagala cararay degmada cadalle maxay tahay sababta waan idiin soo gudbin doonaa dhuuxa waraysiyada waxaan idinkugu haynaa sheekh xasaan xuseen aadam oo sheegay in donald trump uu ka garasho fiican yahay qaar ka mida wadaadaha soomaalida hadalkiisa ayaad maqli doontaan waxaan meesha ka marneen wararkii caalamka xubinta soonka iyo caafimaadka iyo xalqada sagaal iyo tobanaad ee taxanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxujuraat ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay gumaystaha yuhuudda ayaa weli halkiisa ka sii wada duuqiimaha ka dhanka dadka shacabka ee ku dhaqan marinka khaza waxaana ku sheeday duuqiimo saacadii lasoo dhaafay dhacay dad shacab ah iyadoona ay ku dhaawacmeen kuwo kale hal ruuxoo falastiiniya ayaa ku sheeday laba kalna waa ay ku dhaawacmeen duuqiin xooggan oo ka dhacday xaafadda zuhur ee magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza isla magaalada rafax weerar toogasha oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteena waxaa ku waxyeeloobay dad falastiiniyiin ah weerar mid ka lamida oo toogasha ayaa waxauu sidoo kale ka dhacay xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku sheeday hal ruuxoo falastiini ah sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duuqeen xooggan oo xagga cirka ay ka fuliyeen magaalada beytlaayi ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad shacab oo aan waxba galabsan madaxweyne ku-xigeenka koonfurta suudaan ayaa cambaariyey joogitaanka ciidamada ugandha ee dalkiisa riika mejaro waa madaxweyne ku-xigeenka dalka koonfurta suudaan ayaa ugu baaqay qaramada midoobay midooda afrika iyo urur goboleedka egad inay si deg dega usu farigeliyeen xisada ka taagan dalkiisa ee dhex xidhiirta joogitaanka ciidamada ugandha ee koonfurta suudaan warbaahinta dalka koonfurta suudaan ayaa sheegtay inuu madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale digniin adag u diray xogayaha guud ee qaramada midoobay joogitaanka ciidamada ugandha ayaa wuxuu sidoo kale sheegay madaxweyne ku-xigeenka in yaalis ku tahay heshiiska nabadda ee labada kun sideed iyo tobanka kaasoo u ha mid lagu soo afjiray dagaalkii u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kooxda mucaaradka wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamada ugandha ay geysteen xadgudubyo kala duwan oo ay ka mid tahay duqiimo xagga cirka oo ay ku qaadeen gobollo ay ka mid tahay nilool aclaa halkaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad rayid ah dhankeeda dowladda uganda ayaa weli si rasmi a uga hadlin eedeymaha iyadoo dhinaca kale si dhow la socota xaaladda cakaran ee ka taagan koonfurta suudan gaar ahaan is-aamin la-aanta u dhexaysa dowladda iyo mucaaradka netanyahu ayaa ku goodiyey inuu qaab xooga kusoo furan doono maxaabiista ku sugan khaza ra-iisul wasaaraha yuhuudiya dhiigyacabka lagu magacaabo benyamin netanyahu ayaa sheegay inuu qaab xooga kusoo furan doono maxaabiista ku jirta gacanta muqaawamada falastiin xilli uu khudbad ka jeedinaya baarlamanka kiniisadda wuxuu sidoo kale tilmaamay netanyahu in yuhuudda ay gebiyahaan la wareegi doonto dhulka qidaaca khaza islamarkaana ay kala furfuri doonto kooxda muqaawamada falastiin haddii dib loo soo celin waayo maxaabiista netanyahu ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in cadaadiska militari la saaraya muqaawamadu uu yahay waddada keliya ee dib loogu soo celin kara maxaabiista siyaasiyiin badan oo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaana ka soo horjeeda duulaanka cusub ee uu netanyahu dib u bilaabay iyagoona aaminsan in dagaalka uusan wax faa'iidaha keenaynin sidii horena loogu fashilmi doono hadalka netanyahu ay ka muuqata isla wenida ayaa waxuu imaanayaa xilli wasiirka dagaalka ee xukuumadda netanyahu sidaas la mida u sheegay inay isku fidin doonaan guud ahaan dhulka qidaaca khaza ayna dili doonaan hogaamiyaasha sare ee kooxda muqaawamada falastiin tani ayaana waxay ka mid tahay hadaaftuu maamulka yuhuuddu mar kale duulaanka milatari ugu soo qaaday marinka khaza balse in badanoo dadka ka mid ayaa waxay rumaysan yihiin inaysan marnaba ahdaaftaasi ka guulkeeni doonin maadaama sanadkii hore ay ku fashilmeen hadaaf badan oo ay ugu duuleen khaza ugu dambayntii ciidamada suudan ayaa gacanta ku dhigay saldhigii ugu dambeeyey ee maleeshiyaadka arsef kaga sugnaayeen alkhartuum ciidamada dowladda suudan ayaa xaqiijiyey inay gacanta ku dhigeen xerada taayib oo ah saldhigii ugu dambeeyey ay maleeshiyaadka arsef kaga sugnaayeen caasimada suudan iyo alkhartuum goobaha istaraatiijiga ee saacadii lasoo dhaafay la wareegeen ciidamada suudan ayaa kala ah xarunta difaaca ceerka ee magaalada alkhartuum xarunta kuliyadda injineernimada ee jaamacadda suudan guud ahaan deegaanada nahda iyo wadada saxfa ee xigta dhanka dekada alkhartuum howlgalladan ayaa ku soo beegmaya xilli taliyaha howlgallada cabdiraxmaan albilaawi uu sheegay warbaahinta in ciidamadoodu ay si buuxdow la wareegeen gacan kuinta garoonka diyaaradaha ee magaalada alkhartuum wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaysanaysaan qaybo kale oo muhiim ah ayaa nagu soo maqan balse markaan ku soo dhowaada xubinta caafimaadka iyo soonka waxa inoo soo jeedinaya doctor maslax oo ka tirsan isbitaalka kunye barrow أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ugu horeyn dhammaan dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay ramadaan mubaarak isku soo noqod wanaagsan waa xalaqaadkii aan ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan dhegaystayaasha muslimiinta ah ee sooman hadduu allah qadaro waxayna qayb ka tahay xubinteenii caafimaadka oo ku soo aaday bishan ramadaan xalaqadeena caawa waxaan ku qaadan doonaa naasnuujinta xilliga soonka talooyinka ay tahay inay raacdo hooyada ilmaha jaqayo ee soomaysa waxaa jira hooyooyin badan oo caruur nuujinaya naaska laakiin jecel inay soomaan bisha barakaysan ee ramadaan kuwaas oo welwel badan ka qaba in soonku raad ku yeesho caafimaadka hooyada ama caafimaadka ilmaha ay nuujinayso xalaqadan waxaynu ku eegaynaa talooyin caafimaad oo ay dhakhaatiirtu ku takhasusay cudurrada haweenka ay u diyaariyeen hooyada ilmaha jaqayo ee doonaysa inay soonto kana walwalsan caafimaadka nafteeda iyo ilmaha waxaana talooyinkaas ka mid ah kow hooyada ilmaha nuugayo ee soomaysa waa in cabitaan badan ay cabto laga bilaabo afurka ilaa afxirka bisha ramadaan waxayna dhakhaatiirta ku talinaa in cabitaanka biyaha iyo sharaabka isugu jira ee ay hooyadani cabayso aanu ka yaraan karin ilaa siddeed ilaa laba-iyo toban koob labo xilliga saxuurta waa inay hooyadani xoogga saartaa biyo cabista faraha badan saddex hooyada ilmaha nuugayo ee soomaysa waa inay ku afurto cunto ay ku badan yihiin kalooriyada wax loo yaqaano ama tamarta oo loola jeedo xaddiga tamarta ee uu jirka heerkulkiisa uga baahan yahay ee ku jira cuntooyinka kala duwan ee aan isticmaalayno afar hooyada waa inay badsato khudaarta noocyadeeda kala duwan xilliga afurka iyo saxuurta labadaba shan hooyada ilmaha nuugayo ee soomaysa waa inay doorataa cuntooyinka ay ka midka yihiin caanaha timirta iyo khudaarta kala duwan lix hooyada ilmaha nuujinaysa ee sooman waa inay shaqooyinka u baahan muruqa iyo dhaqdhaqaaqa xoogga leh ee jirka uu samaynayo ay u dhigataa xilliga habeenkii afurka kadib sababtoo ah waxaa hoos u dhacaya tamarteeda oo aysan awoodi karin inay shaqayso maalintii hadday shaqaysana ay dareemayso hoosudhac zaa'id ah saasna marka soonkeeda uu ku saamoobo toddobo waa inay ku dadaashaa qabowga jirkeeda xilliga kulaylka badani uu jiro ayna badsataa qabayska wakhti ka mid ah maalintii nasasho badanna ay samaysaa sideed haddii hooyada naaska nuujinaysa ee sooman ay xilliga ay afxiratay dareento ingeg badan dawakhaad ama daal jireed iyo wareer iyo waxyaalaha la midka ah iyo miirbeel waxaa lagula talinayaa inay soonka jebiso sida ugu dhaqsiya badanna dhakhtarkeeda ay ula xiriirto waxaan ilaahay weydiisanaynaa soonkeena iyo qiyaamkeena iyo sadaqadeena inuu ilaahay naga aqbalo sidoo kalena nooga dhigo dembi dhaaf iyo naxariis inta xanuunsan oo muslimiinta ahna waxaan ilaahay u weydiinaynaa inuu xanuunka ilaahay ka qaado intaas ayaan kusoo koobaynaa kelimadeeni aad iyo aad ayaa umahadsantihiin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء منه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan maanta dagaal lagu kala baxay ayaa ka dhacay degmada masaajid cali gaduud oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe haddaba waa intee khasaaraha dagaalkaas maxaa kale oo ka cusub shabeellaha dhexe waxaa wararkaasi isku soo dabariday oo halkan ka soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi mahadsanid maxamed cali aadan xasan sheekh oo ah madaxa dowladda federaalka ayaa maanta lagala soo cararay shabeellada dhexe kadib markii ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab aad uga soo dhowaadeen degmada cadalle oo ah halka uu ku sugnaa xasan ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ayaa iminka ku sugan deegaanka ceelgub oo afar iyo labaatan u jira cadalle waxaana xasan lagu soo qaaday diyaarad helikobtar ah isagoona la keenay muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa horay wacad ugu maray inuusan cadalle ka soo tegi doonin inta al-shabaab laga saarayo guud ahaan shabeellada dhexe balse ballankaas ayaa beenoobay kadib markii uu isaga lafihiisii la soo baxsaday dhanka kale warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalkii maanta ciidamo ka mid ah mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen degmada tawfiiq ama masaajid caligaduud iyadoo la xaqiijiyey in dhimashada askarta dowladda federaalka ay gaartay shan iyo toban askari halka looga dhaawacay lix kale geesta kale guutada madaafiicda ee shabaabul mujaahidiin ayaa gabaldhicii maanta weerar madaafiic ah ku qaaday saldhigyada dowladda federaalka ay ku leedahay deegaanka xaaji cali ee dhaca duleedka degmada cadalle waxaana lagu waramayaa in khasaare xooggan askarta dowladda federaalka ka soo gaaray weerarka madaafiicda ah maxamed xasan sheekh ayaa u muuqda mid ku fashilmay dagaalkii uu horay u cilaamiyey kaas oo uu ku sheegay in al-shabaab oo ah cidda ay ishayaan kaga guulaysan doono dagaalka isagoona markii uu xilka madaxtinimada qabtay durbadiiba khudbadihii uu jeediyey ay ka mid ahaayeen in al-shabaab uu ku soo afjari doono laba sano gudahood islamarkaana tilmaamay inay yihiin malay biyihii ka dhammaaday arrintan ayaa hadalhayn badan ka abuurtay baraha ay bulshadu ku wada xidhiirto iyagoo sheegaya in xasan isaga iyo ciidankiisu yihiin waxa uu ku tilmaamayo al-shabaab oo uu isagu yahay qolada ay biyuhu ka gureen maadaama bay yidhaahdeen laga qabsaday degmooyin muhiima oo istiraatiiji ah فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan sheekh xasaan xuseen aadam ayaa sheegay in donald trump madaxweynaha maraykanka uu ka garasho horeeyo wadaadaha qaar ee soomaalida siiba kuwa ictisaam
فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه علي baa odhanaya ducadee nabigu waday ilaa gaaladu ay bilaabeen inay idabdaradii iyo qamaamihii horay wadeen durba ay daayeen oo ay tiira dhigaan id tastakiiثuna rabbakum faاstajaaba lakum أنii mumidkum بأlfi min almalaa'ikaةi murdifiin malaa'igtama markiiba inay soo degta bilowday nabigu sujuuda ka kacay wuxuu hi abshir ya abaa bakar ataaka nasr الlah nabigu waa halhaleel u gashanaya dharkii waa bishaarayso nabigu wuxuu ra malaa'igtu la janqaado malaagtu dagaalka la galo ayuu doonayaa isaga dee malaagtu ku baabyaha calayhi salaatu wasalaam marka basharihiisa laga tago jibriil baa kanoo faraskiisii wata mikaa'ila waaka calayhi adaatu lxarbi oo qaba hubkii iyo dariiskii lagu dagaalami lahaa ilaahayna wuxuu malaa'igtu ku yidhi innii macakum malaa'igtii baa lagu odhanayaa innii macakum fathabituu aladiina aamanuu suga qalbigooda dejiya wadnaha u dhuujiya adkeeya muslimiinta yaysan baqanin saulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba fadribuu fowqa alacnaaqi wadribuu minhum kula banaan nabi maxamed baa ka soo baxay isagoo ordahaya buulkii loo dhisay hubkiisiina soo qaata oo leh سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر آياداس waxay soo degtay madiino la joogay soo degtay suuratul qamar markay soo degtay cali wuxuu nabi allow ayu jamcin hada cumar baa odhanaya sayuhzamu ljamcu jamc lama hayo colcol ma jiro madiina la iskaga tukan hayaa sayuhzamu ljamcu yawalluuna dubur ayu jamcin hada ya rasuul allah nabigu ka aamusay waad arki doontaa buu maalinkii beder buu nabiga aayadda soo ikhtibaasay sayuhzamu ljamcu ويولون الدبر عمر وحول مالين كاسان قرت جمع لقاها هلا إنه يهي جمع يوم بدر أيان قرت ومن المعجزات من المعجزات إذا مركو الرس كن باسودكتي مردفين بالليلوز دبتشوك إيه هادنا كن كلا يمد لبا كن وكلا تيم الصدح كن بين نقدين لبا كلا لغو صدر عيدن كن حسوب بدلي ملايكتا شن كن قرآن كايدين شيخي سورة العمران كآخرين nabigu wuxuu ku yidhi maalinku marka dagaalka markuu galay waladii nafsu muxamadin biyadii laa yuqaatilhum alyawma rajulun fayuqtalu saabiran muctasiban muqbilan hayra mudbirin ilaa adkhalahu llahu aljanna ilaa adkhalahu allahu aljanna ninkii maanta dagaalama ee sidaa ku shahiida jannuu gelaya nabigu waa ku dhaartay calayhi salaatu wasalaam kadibna mar labaad buu nabigu wuxuu qaaday cantoobeeyey caradii haddana waa ku shiday wuxuuna markaa yidhi shaahat alwujuuh shaahat الوجوه وجهنا هذا كحارت قريشي قاس لو قيبي وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى دقالك مكة مركا دم بقريش ويس عربيين مركا يبايغن تقول دعي إني شبان لغيابي ولا دحبودي أبو جهل با دحبودي ورتي وطا ويسكو دوي وهاقاتي ورا العررنا ورا منكا كعررنا ورا ولا سكو هبر وعضي نول بين ديرتي بوسطا كقلي ويكولات باش نبي محمد صفكو رسول قلي صحابة ودنبو دافي علي بقى كشكي لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم نبا انت مدينة تبسطي يكوكو سو نقول موت سرق العلنا يا كل بحد دني على سلوك بورها يا سيدي سوء عشان ما كدم بلوك تلبح دونا انا والنبي محمد معين بدينا والنبي يكون قباينا انا كيما يوم مالك بدر وهو اقربنا الى العدو استوعب انه يروح يقول قال وكان من اشد الناس يومئذ باسا دقالوا النبي قد دقال لما مالك بدر دقال قحس لما جرو ملائكتي بقى دغالميسي وحور روايه كلا كل لما حضر الباس يوم بدر اتقينا برسول الله وكان من اشد الناس ما كان احد اقرب الى المشركين منه قال هذا وحنا نغخيغي النبي ما جرى اسغا نوغو خيغا دنكا نوغو جري ابن كثير با تعليقي حديث كاس وحي الهي وحي اسكو در النبي ان لو دغالما بالدعاء لو دغالمه بالسيف والسنان وتلدونها اسمي عيبا الاسرائيليه وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه وكذلك أبو بكر الصديق كان في العريش يجاهدان بالدعاء وتضرع ثم نزل فحرض المسلمين وحث على القتال وقاتل بالأبدان جميعا جمعا بين المقامين الشريفين يقول جمعا بين المقامين الشريفين صدح من المسلمين انه عربي ودقال قليه انه ادعي الهي ابريه انه دقالك لقله af iyo adin iyo qalbi iyo duco intaba waa ku dagaalamay suubanuhu calayhi salaatu wasalaam bukhaari waa kii baabaystay baabu man qaatala biducaa saxiixiisa in la ishabaaro waa qayb min aljihaad fii sabiili illah in muslimiinta loo duceeyo waa qayb min aljihaadi fii sabiili illah hadda carab maxay gaadhay in masaajidu ay dhahaan lagama habaari karo yuhuud iyo nasaara lagama habaari karo wax kale iska daahda urtun iyo qaahira iyo بيروت يا خليج كدولاء دولاء اللح ابدا الهي مسلمين تاو غرغارو ميل كاستو جوغان لما اوغلو كراهيه ابو ريسا مناهجتي ولا بدلي ولا تحريفيي ادونك وحا كجري واد اوغتي شعوب ادونك كنول لكن دوله اسلام ما جرا اوغادا بلشوين يا شعوب مسلمين اجرا لكن حكومه يا سياسيين مسلمين ادونك ما جرا waa gaalo ayaa gaalada ka daran in badanna waa idin sheegay waadna ogaan doontaan nin walba mar buu indhaha kala qaadi doonaa in badan baa iska kacaydhsateede hadda maxay falastiin ka dhacaayay xilliga suxuurtaa la bambeeya oo la garaca muslimiinta falastiin jooga markay suxuurinhayaan isku soo ururaan yaa kas loo bambaynaya waa maalinkii beder dhacday ee gaala ilaahay jebiyey xataa mudaaharaad baan la ogolay sacuudiga lama ogolo in la yihahdo waan ka xunnahay waxa ku dhacaaya walaalahanaga falastiin waxa ku dhacaya sacuudiga lagama ogolo ninka sameeyana ama waalidilam waa la xidhi saa ma ogtiin cumraadna ku qamaamaysaan kafiya kala dheeri kafiya kala dheeri markaad xaramankana waa u ducaynaysaan ayadaad u ducaynaysaan ninka u duceeya wuu ku gaaloobahayaa reer sacuud ninka u duceeya wuu ku gaalooba ogaaga salafkaa sidaa yidhi anugu ma dhihin nimanka reer banu cubayd ee baatiniyada ahaa markay qabsadeen maqrib morocco libiya algeria tunis dhulkaa ay isku duudeen nimanka culummada masaajidooda ka khudbeeyay u duceeyey salaf- salafka culummada way takfiiriyeen dowladdii reer banu cubayd waxay ka diin fiican tahay reer sacuud marka xogtooda inay haydi- ma haysaan haddii kama warqabtaan ina salmaan iyo aabbihii iyo awowgiiba ka diin fiican yihiin ina salmaanna carabta kuwa ugu diin fiican weeye waxaa ka sii gaalsan kuwa imaaraadka jooga waxaa ka gaalsan ka urdun jooga oo weligoodba gaalo ahaa isagii awowii aabbihiiba waxaa ka sii gaalsan doqonka dagaalaha waaweyna fadhiya qaahiro ee saca mooda wejigiisa wejigaas xada ku xaarta waxaa ku qosaysaa indhaha kala qaada yaan been laydin sheegi sayid qudbu wuxuu yidhi ilaa sharciyadda laga qaado nimanka quraasta ku fadhiyo muslimiintu dareemaan nimankan hor fadhiya inaysan muslimiin ahayn weligood muslimiintu xoroobi mahayaan buuri waa runtii horta maxaa u horeeya daawo wadaadow markaad xanuunsan tahay inaad caafimaadoo daawdo waxaa u horeeya inaad ogaato dareento inaad xanuunsan tahay markaasaad daawo iyo kiniin iyo dhakhtar u tagi isdaawi aad bilaabi adoo xanuunsan oo tiibbay ku kala goysayba haddaad leedahay maya xoogo samboor baa igu kacsan aad ku hayso miyaa daawo raadsan daawadiina waxaa ugu horaysa inaad ogaataan nimanka kuraasta idinku fadhiya hee inaysan muslimiin ahayn oy gaalada waaweyn ay caddaysatay gaalnimo ayagu idinka daran yihiin waxaa muslimiinta falastiin ku dhacahay ee la gumaaday shalay keliya waxaa la dilay oo la dhaawacay dad kun ka badan shalay keliya dhimashadooda boqol kun bay cagacagaynaysa dhaawacooda lix boqoloo kun buu kusoo dhow yahay wax ka nool ma jiro xilligay suxuura ama ufura isu yimaadaan baa la laynaya hadda waxaa laga tashanaya waad soco- waad maqlaysaan in la qaxiyo oo qaybna la keeno somalilan qaybna la keeno koonfurland qooba jubbaland qolyahan loo keeno meesha j- dhaanteeya warkaasaa la wadaa waa loo jixinayaa idinkuna waa u cumraysanaysaanba yani waxa meesha meesha hawshu maraysa meelaad qiyaasi kartaan waxaasoo dhan waxaa idinku wacan oo idin diidan idin nimanka taliska idinku wac- idinka ma aha ninkii kuu diida walaalka inaad u danqaso- danqato muxuu- muxuu muxuu kuu reebay walaalka yaan la dilin buu kugu xidho oo kugu dilhayaa inaad tidhahda keliya waad arkaysaan social media gabadh falastiiniyada oo norway ka- mise denmarkba ka timid oo baasaboor wadataa soo cumraysatay calanka falastiin bay xaramka dhexdiisa ay- ay boorsadii ay lacagta kurinaysay miyaa ka dhigatay mise kurkay soo gashatay boorsadeeda ahayd miya boorsada lacagta calanka Falas- yaa rinjiga falastiin ku qortay waa la xidhi gaaray waxay ku badbaaday inay wadatay baasaboor ajnabi oo reer yurub ah faranji ah fiiriya wax fiiriya ma aha hadda waan taageersanahay boorsadii ay bokod maniga ku wadatay keliya ayaa korkeeda waxaa ku sawiran calan falastiin ma ninka sidaa kuu geli baa hadalku u ogol yaa allah way ku badbaaday inay tahay waddan gaalo ay wata sharcigiisa halkaasay marayaan nimankii dowladda idin ahaa ee madaxda idin ahaa muslimiinay wax fahma annagu shucuub iyo bulsho muslimiin kama hadlayno laakiin nimanka kursiyada idinku fadhiya taraan baa ka diin fiican taa ogaada xaqiiqadu sidaa wey taraan ma ogolo nin maraykan in wax la yeelo ma ogol yahay qof maraykana saa looma fiirin karo wuu ku dagaalami wax walba u quraya oo naftaa kaga baxaysa casiiz iyo shariif inuu noqdo ninka maraykan buu diyaar u yahay meel kasta danaha maraykan buu ku difaacaya laakiin nin kursiga kuugu fadhiya islaamka sheeganaya muxuu diyaar u yahay inuu ku duleeyo wax walbana ku dhaafsado murtad iyo kaafir aslina murtadka ka shar badan oo ka liita biijmaaci alfuqahaa marka dhinacyada badan laga fiiriyo wax fahma indhaha kala qaada dadkaasi waxaa weeye waa nimanka diinka islaamka inuu guulaysto wax noqdo ka hortaagan gaalana samaysatay adduunku nabad ayay abwaanadiinnii iyo nimankii dheergalka soomaaliya ay garteen markuu ingiriisku idinka baxay oo waqooyi ka tegey iyo gobollada koonfureed ee afwan bari uu ka baxay koonfurna talyaan uu ka baxay oo dowlad cusuba aadan cadda aad ku sheegteen iyo inay calaa sharmaakiya inaysi ay yimaadeen way ka gabyeen soomaaliyad waxay dhaheen waxba idin isma doorshaa karalkii tege iyo midkan meesha fadhiya soomaaliga waa laba gaal bay dhaheen abwaanadii soomaaliyeed way garteen waxaa uun tegey gaalka caddaa muxuu ka tegey dastuurkiisii qaanuunkiisii oo lagugu maamulayo wiil soomaaliyeed baana maanta u dhimanoo naftu ay kaga bixi inuu dastuur difaaco oo dhiiggiisa u daadiyo waa wixii hadda ingiriis inugu baabiinay maxaan diidana u dagaalamayna kitaabkana qur-aankaa taliyo Ingiriis- in cabdilxasan u dagaalamayay oo kaniisadaha u diidanaa oo mishinka u diidanaa oo caru- carruurta in la gaaleeyo u diidanaa hadda dastuurka maxaa idinku qoran in nin walba diintiisa xor u yahay ninka soomaaliya uu gaaloobi karo yuhuud noqon karo nasraani uu noqon buudi uu noqon karo xataa siikh uu noqon karo duub weyn muqdishona uu nabad ugu noolaan karo waxba aan la weydiinaynin muwaadin soomaaliya kuga xuquuqa weeye saa looma fiirin karo dastuurkana waa muqadas oo waa in la difaaco loo dhinto soomaali baa wada ingiriis baa wada ingiriis ma wado soomaali baa wada hadhow markaan dhawaa gaalo waxaad ahaa weligiiba dadka takfiirin jiray baad leedihi المهم دقالك أسقى دقال قيمة بدن بوها ومسلمين تي إلهي ماشوا وجوجر جاري دين الإسلام كو كعزي شرف أي قبل لابتي قال أي كو فرصدين حد جود أو كل عي كان جن أو كركو أدوي إلى قيام الساعة مسلمين تجرنا وحي أسكنا يا أما يكونوا ليهين وديك المسلمين تي شهادة دي دقال كنا محلو كقول يوم بدر إلهي بيوم الفرقان بحيي مالك يوم الفرقان لمدهم ومالك كلا بحا ومالك الشيك كلا بحي ومالك الشيك ودماتي waa maalinka nin walba meeshuu ku taagan yahay uu ogaaday waa maalinkii dagaalka dartii muslimiin kumaankum ka badan ay ku islaameen oy gaaladii ku jabtay oo nin walba oo muslima foorray mustadcafa fii maka oo indhaha kor u qaaday aburaafic baa ka sheekeeyey anoo islaamkayga qarsan haya ayaan maalinka dambe isku taagay bal umay san afka u taagay safwaan iyo ciidankiisii iyo nimanka quraysheed afkan buturiyey buuri waxay taabtaan la waayay anoo laga cabsanayo waa maalinkii umulfadal haweenay gacan qaaday oo gaalo weyn u gacan qaaday oy garaacday idan waxa weeye waa nuqtat lbidaaya maalinka asaga ahaa bil ramadaan baa toddobiyo toban soo marray waxa hadda muslimta la gumaadaya ee waxaan weligeed fitaar ka dhicin lagu samayna waa ramadaan gudihii muslimiinta adduunka jooga balaayinta ah balaayinta ah xataa war hal la daayo wax lama jiro xataa mudaaharaad ma jiro fiiriya halkana waa ducaysanaysa iimaanka idin qumi aamin baad ku haysaan lidinka aqbali maayo waxba kama jiraan laannu dunuub waaweyn baad ku jirtaan oo ducada maanacaysa waxaa ka mid ah hee qof muslima walaalkaad u hiilin karto haddaad ku fiirsato hee ilaahay weligii kuu gargaari maayo riwaaya ku timid riwaayana meelaad ilaahay gargaarkiisa u baahantaho rabbi kugu duleeyaa waa riwaayo kale sunanka ka fiiriya qof muslimaad u hiilin karto haddaad u hiilin weydo ilaahay maalin aad hiladiisa u baahan tahay buu garabkaada ka baxaaya waxaa garabkiina looga baxay oo idin caydhsanaysaa etoobiyaan idin caydhsanaya xabashi bakti cunta iyo caydhiin oo gaansheegin dhigi milatari lagu soo dhowaynhayaa hadda ka horna laba kun iyo sagaalkii kitaabka qur-aanka xaalka iskaga tirtireen idinkoo dhex taagan dunuub waaweyn baad ku jirtaan ilaahay noo gargaaro فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada sagaal iyo tobanaad ee taxanaha ta'amulaadka suuradaha annuur iyo alxuduraad waxaana akhriyey sheekh khaalid baadarfi raximahullah
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نكمل تأملاتنا في سورة الحجرات وفي هذا الدرس بإذن الله سنتأمل في قول الله سبحانه وتعالى waxaan sii dhammaystiraynaa ta'amulaadkeenna suuratu alxujuraat darsigan allah idankii waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allaah ee ah إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قال ابن كثير رحمه الله ibnu kathiir raximahullah wuxuu leeyahay wuxuu alle ula jeedaa mu'miniinta iimaankoodu dhammaystiran yahay oo aanu shakin kuna sugnaaday hal xaaladood oo aan gelgelan waana rumayn baraxla kuwa jihaaday maalkooda iyo naftooda waxaa loola jeedaa waxay ruuxdooda iyo maalkooda ku bixiyeen daacada allaah iyo raalli ahaanshihiisa kuwaas ayaa marka ka run sheegay hadalkooda ah inay mu'miniin yihiin lamana mid ahan acraabta qaarkood oo aan diinka ka haysanin waxaan hadalka ahayn assacdi raximahullah wuxuu yidhi mu'miniinta dhabta ah waa kuwa kulmiyey iimaanka iyo jihaadka qofkii gaalada la jihaada waxay taasi muujinaysaa in iimaan dhab ah uu qalbigiisa ku jiro qofka aan jihaadinna waxay taasi muujinaysaa in iimaanku dacfi ku jiro shardiga iimaanka uu alle ku xidhayna waa inuusan qofku shakin marka aayaddan wuxuu alle daliilka caddaynaya iimaanka dhabta ah ee aan wax shaki ah lahayn ka dhigay jihaadka waddada allaah oo lagu bixiyo naf iyo maal sababtu maxay tahay qofka iimaanka leh ma bakhiilayo inuu bixiyo waxa ugu qaalisan ee uu haysto taasoo ah maalkiisa iyo naftiisa maxaa yeelay wuxuu ogyahay in haddii uu bixiyo waxa wanaagsan ee uu haysto uu alle ku abaalmarin doono abaalmarin weyn allah wuxuu yidhi ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وغير ذلك من فضائل الشهادة في سبيل الله فضائل بذل النفس في سبيل الله وأيضا المال fadaa'ishaas iyo kuwa la midka ahba waxaa iska leh qofka nafta iyo maalka alle dartii u bixiya ee doonaya inay diinkan u hiiliyaan si dhulka loo makaniyo iimaanku waa qowl iyo camal sidaba ay qabaan ahlusunna waljamaaca waa hadal afka laga yidhaahdo jawaarixdana ay ka dhabaynayaan oo ay camal samaynayaan wuxuuna ku kordhaa daacada wuxuuna ku nusqaamaa macsiyada marka uu imtixaanku yimaado qofka mu'minka ah dib iskuma dhigo qofka doonaya marka inuu ogaado in iimaankiisu uu dhab yahay ama dhalanteed yahay ha u fiirsado naftiisa iyo halka ay ka joogto jihaadka haddii uu ka mid yahay dadka jecel jihaadka iyo mujaahidiinta insha allah qofkaasi waa ka dhab sheegashadiisa iimaanka amaa haddii uu yahay mid kadib dhaca jihaadka dadkana ka reeba jihaadka ama carabkiisa aanu ka daalin inuu xumaan ka sheego mujaahidiinta kaasi ma noqonaya qof iimaankiisu dhab yahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo sheegay in qofka aan jihaadin naftiisana aan uga sheekaynin jihaad inuu yahay qof leh mid ka mida sifaadka munaafiqiinta nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii dhinta isagoo aan duulin naftiisana aan uga sheekaynin duulaan wuxuu ku dhintay sifo ka mida sifaadka munaafiqiinta walciyaadu bilaah sababtu waxay tahay nifaaqu wuxuu ka soo horjeedaa runta marka imtixaanka rasmiga ah ee iimaanka xaqiiqadiisa lagu ogaado waa jihaadka in loo huro naf iyo maal maadaamana la faray inaan ka mid noqonno dadka runta sheega ahlu jihaadkana lagu tilmaamay inay yihiin kuwo iimaankoodu dhab yahay wuxuu allena faray inaan ka mid noqonno dadka saadiqiinta ah allah subxaanahu wa tacaala markii uu ka warramay toobadkeenkii dadkii ka haray jihaadka ee ahaa saddexda saxaabi ee kale ahaa muraara ibnu rabiic hilaal ibnu umayah iyo kacab binu maalik radiallaahu canhum kuwaasoo kadib dhacay qhaswadii tabuug oo aan horay uga harin qhaswo kale marka laga reebo beder oo ahayd qhaswo aan lagu talagelin oo uu rasuulkuna saxaabada farin inay soo baxaan wuxuu marka alle markii uu ka sheekaynayay toobadkeenkooda nafaray inaan ka mid noqonno dadka runta sheega allah wuxuu yidhi وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والآية في سورة الحجرات aayadda suuratulxujuraat iyaduna waxay noo caddaynaysaa cidda ay yihiin kuwa saadiqiinta ah allah wuxuu yidhi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون نسأل الله العظيم allah waxaan weydiisanaynaa inuu nagu daro kuwa runta ka sheega hadalkooda ficilkooda iyo iimaankooda waxaan kaloo weydiisanaynaa inuuna waafajiyo waxa uu raalli ka yahay isaga ayaa taas awoodee من الصادقين في أقوالنا وفي أفعالنا وفي إيماننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
فخورا بإسلامي guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دين عظيم هو السامي